asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh wadanaga la xidhiidha ay meel kasta oo haatan iyo dibadda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somalia sprenews com kula soo dhawaada war wixii dad iyo dibadda ay idinka haynay habeenkan caawa oo mar kale idinka imanaya istuudiyaha shabakada ee magaalada hargeysa warkan caawa waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a amar la sheegay inuu kasoo baxay madaxtooyada somalilan oo xabsiga lagu dhigay laguna weeraray gurigiisa magaalada hargeysa wasiir bil ka hor xukuumadda ka tirsanaa oo baahiyey siro muraaradilaac ay xukuumaddu ka keentay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan wararcadde oo ka hadlay qaraxyo habeenadii u dambeeyey ka dhacayay magaalada hargeysa tilmaanna ka bixiya xadhigga wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda amniga xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo ucid oo xukuumadda uga digay in ay ka qayb gasho shir ay sheegeen in xukuumadda lagu marti qaaday oo ka dhici doono dalka sweden gaar ahaana magaalada stockholm waxaan aada u cambaaraynayaa xadhigga lagula kacay qaar ka mida xildhibaanada golaha deegaanka ee berbera sidaas waxaa yidhi xildhibaan maxamed cabdiyoon oo ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa kulmiye xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba wuu fashilmay waana in laga hortagaa saamaynta uu ku yeelan karo jiritaanka qarannimada sidaasna waxaa yidhi musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid cabdirashiid xasan mataan intaas waa qaar ka tirsan war wixii aan caaweydii hayne oo kooban haatana kusoo dhawaada warkaygii oo fidsan waxaa ciidamada loo yaqaana araaryuuda ee la sheegay inay sida gaarka u tababaran yihiin xalay aqalkiisa kala soo baxeen wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga cabdilaahi abubakar cusmaan oo maalmihii u dambeeyey si weyn u dhaliilayay xukuumadda madaxweyne silaayo mas-uulkan ayuunbaa maalin ka hor bixiye farriimo aanay xukuumaddu ku farxin oo ku saabsan habdhaqan hoose oo ay leeyihiin xubno wasiirada ka tirsani guriga wasiirka oo ahaa agagaarka hotel mansoore magaalada hargeysa ayaa rasaas badan laga maqlayay taasi oo ay isweydaarsanayeen ciidanka araryuda iyo rag ku sugnaa guriga wasiirka islamarkaana rasaasin xoogani ka dhacday in muddo saacad ah iyadoo ay qoloba qolada kale rasaas ugu jawaabaysay xarigga mas-uulkan ayaa u muuqda sida ay sheegayaan dadka u dhuundanooda siyaasadda somalilan mid xukuumaddu kaga war celinayso warar ay ka damqatay oo cabdilaahi abokor maalmihii u dambeeyey warbaahinta siiyey kuwaas oo uu ku durayey kooxo uu ku tilmaamay qaswadayaal wadaad ah oo xukuumadda ku dhex jira cabdilaahi abokor ayaa ka mid ah mas-uuliyiin dhowaan madaxweyne siinaayo xilka ka qaaday isla markaana ay si gaar ah iskugu dhaceen shakhsiyaad madaxtooyada ka tirsan sida ay sheegayaan warar hoose oo ay heerayso shabakada wararka qorbajog dtcom oo uu sheegay inay shaqadiisa kusoo farageliyeen cabdilaahi abokor ayaa maalintii shalay si weyn u cambaareeyey falkii dagaalka ahaa ee xukuumaddu ku riday magaalada berbera kaas oo dad shacab ah la sheegay in lagu rasaaseeyey isla markaana lagu xidhxidhay madax iyo xildhibaano ka tirsan xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil iyo magaalada berbera gudoomiyaha golaha guurtida somalilan waxa uu xusay in labada dhinac ee khilaafku ka dhex jiro ay la qaateen kulamo islamarkaana ay ku rajo wen yihiin in wanaag iyo wadahadal ay tabashada jirta ku dhammayn doonaan mudane salebaan maxamuud aadan gudoomiyaha golaha guurtidu waxa uu shacabka ugu baaqay in nabadgelyada ilaalinteeda ay meel uga soo wada jeedaan waxyaabaha dhowrkii maalmoodee ugu dambeeyey xiisaha magaalada iyo dalkaba geliyey tafaraaruqa keenayaan dee u qabtay inaynaan ummad haddaynu nahay marka ugu horeysa xisbaa laba dheer isu wata labadoodu ha ku murmeen hadday murmayaan waa xis kale laakiin inteedna kale inaynu dhex galna dalkana la dejiyo qaraxyaanu maqleen dalka in la dejiyo dhinacna la raacin guul waa la gaadhayaa iyo nabad howlba tanoo kale weynu soo mari jir wanaag iyo wadahadal baynu ku dhamayn jirnay tatii baanu wadnaaye nala na sabirkeeda nala yeesha qolana waa taa aanu shalayto sheegnay ee tidhi waanu idinku wareejin hawshaa waanu idinku wareejin wixii aad ku talisaanna waanu qaadanayna qoladii kalena weli waa wada wadnaa ilaa xalaanu mula joogay madaxweyne markaa hawshii nabadu wanaagu maha xumaaniya mar iyo dhaqsaa loo loo xumaa dhaqsaa loo gala dalna baa saacada lagu dumiyaa nabadda dhalinteedu way ka adag tahay xumaha iyo abuuristiisa waanu wadnaaye waxaanu codsanaynaa war sabirha nabada yeesha
arrin hadday timaado raggu waa galgashaa laakiin waxaa la idin leedahay madaxweynena maslax iyo wanaag diidi male hawshiina waa noo socota ilaa xalaba way tartin markaa sidaa ku carro edatay labada qolodana waa ka codsaday haddana waa anigaa ka codsaday radio iyo jaraa'idba waxaad ku yeedhnay waxa weeye inaynu warkaa gaadhsiino si deg dega dadka iyo dawlad iyo meel walba iyagana waa ka wada hadal markaad waxaad ku baaqisaa inay joojiyaan shirarkaasa ku baaqi waa kuso kuma waan baaqin in shirarkaa shirar waa qabsoomi doonaan laakiin dib loo dhigto
dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha somalilan mudane cali maxamed waran cadde ayaa ka hadlay labadii qarax ee xalay iyo habeen hore ka kala dhacay magaalada hargeysa waxaanu sheegay in qaraxyadaasi ay ahaayeen shaani la dhigo meelahaasi oo loogu doonaya in khalkhalgelin lagu sameeyo dadka maatida ah ee iskugu jira ayaa uu yidhi caruurta iyo haweenka waxaanu tilmaamay inay gacanta kusoo dhigeen ilaa shan qof kuwaasi oo la tuunsan yahay qaar kalena ay ku daba jiraan sida uu sheegay wasiirku waxaanu intaas raaciyey in cidda qarxinaysa shaanidana ay gacan bir ah ku qaban doonaan oo abaalkoodana ay ka waraamin doonaan ciqaab culusna la marin doono sidaasi waxa uu wasiirku ku sheegay shir jaraa'id oo goor hore oo maanta ah uu ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeyso hargeysa oo ay ku wehelinayeen taliyaha booliska somalilan cabdulaahi fadal iimaan taliya ku-xigeenka ciidanka asuubta iyo saraakiilta sare oo ka tirsan laamaha ammaanka somalilan wasiirka arrimaha guduhu waxa uu sheegay qaraxyadana ay bilaameen tan iyo intii uu bilaamay khilaafka xisbiga kulmiye waxaanu wasiirku si cad u sheegay in dad waaweyn siduu hadalka u dhigay oo mas-uuliyiin ahi ay dalka khalkhal gelinayaan isaga oo sheegay in aanay u dulqaadan doonin ciddii falkaasi ka dambeysay wasiir wararcadde waxaa kaloo uu sheegay in wasiir ku-xigeenkii amniga ee hore ee wasaaradda cabdilaahi abbakor ay ku soo qabteen gurigiisa hub iskugu jira b k m iyo a k forty seven iyo bastoolado waxaana wasiirku sheegay in markii ciidanka boolisku guriga ay tegeen ay la kulmeen iska caabin taas oo uu sheegay wasiirku in ay halis gelisay naftii booliska iyo ta mas-uulkaba wasiirku waxa uu shacabka somalilan ugu baaqay in aanay wax dhib ahi jirin oo ay isdejiyaan ugu dambaytiina xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciida ayaa xukuumadda madaxweyne siilaanyo uga digay inay ka qayb galaan shir ay sheegeen in lagu qabanayo dalka sweden gaar ahaana magaalada stockholm kaasoo ay kasoo qaybgalayaan maamulada soomaaliya waxaana uu dhignaa war-saxaafadeed ay kasoo saareen xaruntooda magaalada hargeysa oo nuqul ka midihii soo gaadhay shabakada wararka caalamiga ee somalidspnews.com sida tan sida ku cad warburtiyeed ka soo baxay wasiirka ganacsiga dalka sweden lor link waxaa xukuumadda somalilan lagu martiqaaray shir lagu qaban shir loo qaban doono maamul goboleedyada soomaalida iyo dowladda federaaliga ee muqdisho oo ka dhici doona dalka sweden bisha juun tobankeeda ilaa labiyo tobankeeda sanadka labada kun iyo afariyo tobanka xisbiga ucid markii uu dabagal ku sameeyey danta laga leeyahay shirkan waxaa lagu ogaaday ayaa ay ku yidhaahdeen war-saxaafadoodkooda in ay aasaas u yihiin guud ahaanba curyaaminta iyo shirqoolista ganacsiga iyo ilaha dhaqaale ee shirkadaha shidaalka kuwa xawilaada bangiyada iyo kuwa isgaarsiinta ee madaxa banaanay somalilan si taas loo hirgeliyo ayaa ay war-saxaafadeedkooda ku yidhaahdeen mas-uuliyiinta xisbiga ucid waxaa shirka lagu marti qaaday wax loogu yeedhay maamul goboleedyo ka jira soomaaliya qaybna ay ka tahay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee somalilan marka aada u fiirsato ayaa ay yidhaahdeen sida loo diyaariyey istaraatiijiyadda danta laga leeyahay shirkan waxaa xisbiga u caddaatay soo uuna soo jeedinayaa arrimahan in xukuumadda somalilan dib uga fiirsato shirkan islamarkaana aanay ka qayb gelin maadaama dhaawac uu ku yahay milgaha dowladnimo iyo danaha dhaqaale iyo ganacsi ee reer somalilan shirkadaha ganacsi sida bangiyada xawaaladaha isgaadhsiinta kuwa shidaalka iyo weliba hay-adaha caafimaadka ee madaxa banaani ay dhugmo dheer u yeeshaan lana socdaan dibindaabyada darsoon ee shirkan jawaab adagna ka bixiyaan shirkan waxaa ku lug leh qurba joogta reer soomaaliya ee sweden iyo kuwa yurubta galbeed ee ku baahsan oo isku xidhan waxaa kale oo xisbiga ucid ku wargelinaya ayaa ay yidhaahdeen labada golo qaran inay i fiiro u yeeshaan arrintan meeqaamjabka ah waxna laga weydiiyo xukuumadda madaxweyne sinaayo ugu dambayntiina xisbiga ucud waxa uu ku baraarujinaya ayaa la yidhi saxaafadda madaxa bannaan ee dalku inay arrintan dabagalaan si looga digo xukuumadda iyo shirkadaheena ganacsi oo dalkan u ah halbowlaha dhaqaale ee somalilan oo aan weli helin aqoonsi caalami ah waxaana intaas la raaciyey oo lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi in aan xisbiga u cid arrintan uga jeeday ololo siyaasadeed oo ka dhana xukuumadda ee waa badbaado qaran waxaana xafiiska xisbiga u cid aad ka heli kartaan ayaa la yidhi caddaynta arrintan sida ku cad qorshe howleedka loo qoondeeyey shirkan oo aan faahfaahin idinka hayno ayaa ay kusoo gebagabeeyeen xisbiga mucaaradka ucid war-saxaafadeed ay kasoo saareen xarunta guud ee ay ku leeyihiin magaalada hargeysa akhyaarta qiimaha dheha waddanigana xidhiidhaay guud ahaan intaas waxaan kusoo ilaxidhaynaa war wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay habeenkan caawa ah oo idinka imanayay magaalada hargeysa waxaan idiin soo jeedinayaa anoo maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa dhinacii
Perdão.